bismillahi raxiim runtii maanta maalin micnaha kuweyn waaye maamulka koonfur galbeed sababtoo ah shalayto waxaa lasoo dhamaystiray maamulkii xildhibaanadii micnaha dhinaa in la daariyo isla shalayna madaxweynaha wuxuu iclaamiyey in shirka koowaad ee golaha micnaha baarlamaanka kalfadhigiisa koowaad uu maanta furmayo insha allahu kariim hadda baarlamaanka aan joog waxaa ka socdo xildhibaanadii oo ku duqulayo micnaha muxuu ahaa hoolkii shirarka loogu talagalay iyo muxuu ahaa soo dhaweynta micnaha madaxweynaha iyo ergooyinka la socdo insha allahu aan sugayno daqiiqadaas soo soco inay soo galaan si uu madaxweynaha kalfadhiga u furo hadduu ilaah raali ka noqdo waa gartay marka tirada xildhibaanada ee ugu dambeysay ee lagu soo biiriyey imisay gaarayaan guud ahaanna imisay gaarayaan xildhibaanadu
wallahi tirada hadda hadda xildhibaanadeena marka guud ahaan laisku diro waa boqol iyo afartan iyo sagaal xildhibaan waaye tirada guud xildhibaanada kuwii hore oo sideetan iyo sagaal ahaa iyo hadda oo konton iyo xogaa lagu daray boqol iyo afartan iyo sagaal xildhibaan waaye sababtoo ah waana sabayneynaa sababtoo ah saddexdan gobol lamid ma aha gobolada kale ee dalka waa micnaha dad ay ku nool dadka lagu qiyaasay saddex milyan ayaa ku nool dhulka kan gobolka shabeellaha hoose waad garan kartaa tirada dadka marka magaalo madaxda laga soo tago waa gobolka labaad ee ugu dadka badan leh bay waa sidoo kale gobolka bokool waa saas oo kale sidaa darteed haddana waxaa degan qabiilo badan oo isku dhaf ah taasi waxay suuragelin weyday in qabiil kasta oo ka mid ah dadka xubintiisa uu helo baarlamaan tirada saas ayay noqotay intaasayna tirada ku fadhidaa hadda
waa gartay ka waran marka waxaa jira dhaliilo hore loo jeedinayo waa tii xitaa maamulkii boqol sano la sameeyey hadda ma kula tahay haddii lasoo dhamaystiray in dadkaana ay qancayaan wallahi horta runtii waxa hadda ani inaan ka jawaab waajiba maaha sababtoo ah waxa waxa markaad ictiraafsantaha maad ogoshaa a magaca lagu sheegaa anaga dhulka kan bay boqol iyo shabeellaha hoose waxaa ka talisa waxaa waaye maamulka koonfur galbeed muxuu ahaa xildhibaanada ka soo jeeday deegaankaas hadda dadka qaarkood ay cabashada ka muujinayaanna runtii xildhibaanadooda kuwa dhaartay oo hadda baarlamaan ka dhex fadhiya waaye marka waa iska koox annaga aan u bixinay golahan wasiirada shir aan shalay galnay aan u bixinay magaca la yidhaahdo khaswadayaal oo ujeedooyinkooda ay tahay inay qas ka sameeyaan oo keliya maadaama aan u jeedno waxaanan suuragelaynin in micnaha lagu dhawaaqayo
waa gartay ka waran hadda marka baarlamaanka maadaama lasoo dhamaystiray howlaha kale ee hor yaalla maxay kula yihiin wallahi baarlamaanka kulley maanta kalfadhigiisa koowaad ayaa furmaya markuu kalfadhiga koowaad galana kulleyba maanta hadda waxaa waaye shaqada ugu horeyso la qaban doono inay doortaan guddoomiyihii kumeel gaarka ahaa ee maaragtay oo ninka ugu da-da weyn ah iyo laba ku-xigeen oo la shaqayso iyo secretariatkii la shaqayn lahaa oo kumeel gaar ah ayaa hadda micnaha la samaynayaa kadibna guddoomiyaha iyo guddigiisaasa waxay samayn doonaan guddiga doorashada guddigaas doorashada ayaa hooshooda qabsan doono laakiin maanta un waa un furitaankii madaxweynaha uu furan lahaa baarlamaanka iyo doorashadii qofka ugu da-da weyn leh ee baarlamaanka soo galay iyo ku-xigeenna kaabo iyo secretariatkii micnaha shaqada la wadi lahaa si ay u samaystaan guddi doorasho oo doorasho rasmiga dhacdo oo guddoomiyo iyo kuxige laba ku-xigeen micnaha baarlamaanka uu samaysto adigoo si kooban noogu sharaxaya wasaaradaada qorshaha laba kun iyo lix iyo toban u degsan bal noo faahfaahay runtii wasaaraddeeda markaan ka hadlayo anigu muddadii labaatanka cisho ugu dambeysay waxaa safarkeyga ugu badnaa waxaa waxaan booqasho ku tagnay wadanka jabuuti anoo la socda madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxaana halkaa shirar kula soo galnay wasiirka micnaha muxuu aha beeraha eemaam dowladda jabuuti kadibna waxaan tagnay wadanka kenya halkaasoo micnaha kula soo kulanay hay-adaha deeqaha bixiya iyo hay-adda faw oo na casuntay waxaana u rajeynaynaa insha allahu laba kun lix iyo tobanka barnaamijyadii ka duwan barnaamijyadii hore oo xag dhaqaale iyo xag waxtar iyo xag makiinad iyo xagga dadka abuurka iyo fataxaadyada tabaabashadeeda qorsheheeda ayaan u gudbinay waxaana ku rajaweynahay laba kun iyo lix tobanka wasaaradda beeraha ee noqon doonta wasaarad aada muhiim u ah oo oo shaqo fiicanna qaban doonta ilaahay uu raali ka noqdo